halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
halkan waxaan u joognaa maalin hore nimanka qabaaliista ahay ayaa soo galay waa laga sifeeyey maanta aagaga ayaan kormeer ku ahayn dhowr tuulo ayaan maraynay oo kormeer aan ku ahayno maalin hore ay soo galeen aan ka saarnay marka inaan kormeerkaas dadweynaha inaan kormeerno tuulooyin kormeerno ayaa ujeedadeena saakis nooca weyaan laakiin dagaaladii maalin hore soo afjarmeen deegaanada aan kormeerayna waxaa ka mid ah muuragaab ayaa ka mid ah garasweyne ka mid ah kulanjareer baa ka mid ah ceel la helay baa ka mid ah waxaa ka mid ah doondandiir baa ka mid ah abaqbeedi yaa ka mid ah wallaahi shacabka horta hore muddo hal sano ka hor aa laga kiciy kuwaan maalin hore kuwa dhuumashaal ku yimid oo dhinaca ka soo galay labaatan jiro bay ahaayeen haddana meeshooday ku noqdeen shacabka roob baa u da-ay dhulku waa doog beerahooday abuuranayaan laakiin weli wax macaawinada hal mar un bay dowladda soo gaarsiisay laakiin hadda roobka hadduu u da-ay insha allah waxaan rajeynaya inay ka kaaftomaan macaawinada waxaan fari lahaa in hay-adaas inay yacni gargaar deg deg ay la soo gaaraan dadka masaakiinta ah taasaan ugu baaqayaa dowladda iyo hay-adaha samafalka hadda qorshaha noo xiran wuxuu yahay inaan maaragtay ciidamo u daabulno dhinaca waajid xaggeeda baydhabo iyo inaan isu furno meesha la yidhaahdo waajid ayaa qorshuhu noogu jira insha allah istimaanadan soo socdan waxaan jeclayn jidkaas aan furno